Waa qaybta labaad muuqaalo uu kanaalka wararka Al-Kataib ku soo bandhigayo weeraro kamayn oo ka dhacay duleedka degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, kuwaasoo lala beegsaday askarta dowladda federaalka. Qaybtan labaad ayaa lagu soo bandhigayaa weerar kamiin ah oo ay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku socdaalayay deegaanka Geerile ee dhaca duleedka degmada Ceeldheer. Garneelada garbaha laga ganay iyo qoryaha daroondooriga u dhaca ayaa mar qura waxa ay ku dul shanqarayaan ciidamadii kamiinka ku dhacay, waxaana halkaasi ka dhacaya dagaal in muddo ah socday.
في سبيك البتة قدة مسلم خاض الحياة تجاربا وسجانا
Askarta dowladda federaalk oo ku firxanaya dhulka hoodka ah ayaa waxaa mid mid u ugaarsanaya ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana muuqbaahiyaha kanaalka wararka ee Al-Kataib uu ku soo bandhigayaa askar madaxa laga wada tooganayo.
العظماء شادوا للورى أجيادا أزرعوا البذور فأنت أن تحصادهم يا بذرة التاريخ Meydadka askarta la laayay oo goobta daadsan ayaad sidoo kale ku arki kartaa muuqaalkan cusub ee la baahiyey.
النصر من عند الإله مؤكد ما خاب من رام جناننا ناوانا جاءت
Qaybaha dambe waxaa lagu soo bandhigayaa hubkii iyo agabyadii military ee ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ku soo furteen. Weerarka kamiinka ah oo lagu dilay ku dhowaad 36 askari.
فديتك فارسا فديتك فارسا كرمت مجدا إن تطيت ظلالا